labada madaxweyne waxay yeesheen kulan dheer dhowrkii berioo lasoo dhaafay oo isma joogeen madaxweyne wuxuu yimi shirka dadka adduunka looga hadlayay oo labada madax oo madaxweynahan madaxweynaha kenya uu isagu martigelinayay kabacdina labada madaxweyne maanta waxay yeesheen kulan gaara shirkii markuu dhamaaday kaleeto oo wakti badan ay isla joogeen waxay ka wada hadleen xiriirka labada dan iyo labada ummadood oo walaalaha ah waxayna ku heshiiyeen in xiriirku loo soo celiyo sidii hore uu ahaa intii aan gumogumooda waayahan jirtay aysan bilaabmin gaar ahaan in muddo asbuuc gudaheeda diyaaradaha soomaaliya ka imaanaya xamar ka imaanaya ay toos nairobi u yimaadaan oo wajeer aysan soo marin in dadka soomaaliyeed sida uu dhigay madaxweyne uhuru ay viisaha nairobi aeroboortkeeda ay ka qaataan oo aysan safaaradaha soo marin waxyaabahaas ugu waaweynaa iyo in labadu waxay aada u tilmaameen xiriirka labada dal ka dhexeeya soo jireenka ah sida labada isu kaalmeeyeen madaxweynehena wuxuu u mahadnaqay dowladda xukuumadda kenya iyo shacabka kenya iyo madaxweynaha kenya intaba sida kenya ay ay uga qeyb qaateen sugidaan nabadgelyada iyo amniga soomaalida waxaana lagu heshiiyey in xiriirka labada dal oo walaalaha ahi uusan maaragtay safgare waa marmar dhacaa inuusan wax u dhimin uusan kala dibin dadka soomaaliyeed iyo dadka kenya waa gartay in xiriirka sidiisa lagu soo celiyo ayaad sheegtay in labada dhinac ay ku heshiiyeen kenya dabcan waxbay tabanaysay oo go-aanada markay gaaraysay in diiradihii tooska la joojiyo in maxaa la yidhaahdaa fiisooyinka dalkugalka ay heli jireen madaxda qaar ama dadka diblomaasiyiinta ee dowladda u shaqeeya iyaduna ay hakisay oo ay tiri waa in laga qaata muqdisho waxa intuba ay ku andacoonayeen in soomaaliya ay kala soo laabato dacwaddii badda oo dad badanna hadda ay aada u hadalhayaan marka maxaa lagu qanciyay kenya oo ay soomaaliya aqbashay baddii kayskii badda yuulay badduu jiraya madaxweyneheenuna wuu si cad buu u tilmaamay in aysan arrinta badda khilaafka badda ku saabsan oo maxkamadda jiraayo uusan xiriirka labada dal uusan xumaynin marka iyadoo arrintaa la og yahay ayaa lagu heshiiyey in labada dal xiriirkoodu uu caadi noqdo magaranaysa waxaa jirta in wasiirka arrimaha dibadda kenya monica juma ay sheegtay in madaxweyne farmaajo uu muujiyey kalsoonida in arrinta i c j lagu xallin doono qaab labada dhinac ay wada aqbali karaan arrintaa dad badan ayaa su-aalo ka keenay bal maxaad arrintaa ka leeda uga jawaabaysaa walaa horta dadku su-aalaha way iska qabi karaan way isweydiin karaan soomaalida ay dhaqan u tahay in maanta o dhan su-aalo su-aalaheeda baan dadku hadee waktiga uhayaan ay su-aal isweydiiyaan laakiin arrinta la xiriirta badda aniguna hadda waa kuu caddeeyey anigoo soo xiganaya hadalkii labada madaxweyne yiri adiguna waa sii adkaysay oo hadalkii wasiirka arrimaha dibadda kenya u yiri baad sheegtay intuba muujinaysa in kayskaasi uu maxkamadda jiro maxkamaddu kala saarayso laakiin ay labada dal u baahan yihiin inay xiriirkooda ay wanaagsadaan u wanaagsanaado oo ay walaala ahaadaan marka warkaasi mugdi ku jiri kara ima muuqdo aniga qofka u baahan in loo sharaxana waxa weeye hadde waktiga ayna ka qaadanaysaa inaynu ku celcelinno warkaas intii lasoo intii muddadii arrintani ay jirtayna anigu keligay iska daa madaxda dalka qoraalada maaragtay ama go-aanka maxkamadda ama a u da ama meel kastoo aanu tegaynay waa lagu celcelinayay mowqifka soomaaliyeed maxkamadda haddana waa sidiisii maantana labada madaxweyne way ku heshiiyeen in arrintaasi aysan waxba u dhiminin xiriirka labada dal oo caadi lagu soo celiyo gabadha wasiiradana waa sheegtay inay tiri marka haddee walaalow su-aal lagu weydiyaa ka jawaabi kartaa laakiin dadku haddaan idhaahdo qofkan jamaal weeye oo inta qofkii igu soo noqdo yidhaahdo qofkani jamaal miya waxa keliya aan dhihi kara waxa weeye waa jamaal taasana waa kuushe waa tahay dabcan dadku waxyaabo mugdi ku jira ayay isweydiin karaan in loo sharaxo waadna ku mahadsan tahay arrin kale ayaan aan jeclahay mudane wasiir inaan ku weydiiyo maxaa maxaa mugdi ku jira hadalka wasiirka ay qortay ayaa hadalka wasiirka ay twitterkeeda kusoo qortay ayaa mugdi ku jiray oo dadku aysan si caadi u fahmin marka inaad sharax- in- ana waxaan kuu sheegay horta anigu dhigeed baan ahay marka soomaalidu waxay u jeceshahay inay wasiirka kala maqasho oo wasiirka dalkooda ay u maqli waayaan waa waa su-aalo u baahan inaynu maaragtay eh, aynu nafteena fiirino gabadhuna wasiir way ana wasiir baana waxaan kuu sheegaya waxay lagu wada hadlay Eh, waxaan kaloo kuu sheegay madaxweyneyaasha oo wasiirada ka muhiimsan oo iyagu madaxda ugu sarreysa dalka waxay isku- isku- eh, ku heshiiyeen eh, codkoodiina duuban yahay waa tahay aad baad mahadsan tahay Eh, waxaan kaloo jeclahay mudane wasiir inaan ku weydiiyo kenya ciidamo ayaa ka jooga soomaaliya Eh, dhowaantana doorasho ayaa ka dhacday jubbaland oo dowladda soomaaliya kenya way dacweysay sidaan wararka ku heynay oo een, ay ku xadgudubtay duulimaadyadii hawada soomaaliya arrintaa isla qabsiga een, kenya iyo soomaaliya dhinaca jubbaland marnaba madaxweyneyaashu ma soo hadal qaadeen haddiise laysku soo hadal qaaday ma jiraan waxyaabo la iska yiri oo aadna la wadaagi karayso waxaan kuu sheegay waxaa lagu heshiiyey wixii khilaafyo jiray in laga gudbo oo xaaladda eh, lagu soo celiyo xiriirka caadi lagu soo celiyo marka eh, arrintaa waa micnaheedu waxay tahay waa lagu soo hadal qaaday kulankaa isagaana waana laga heshiiyey
macnaheedu waxa weeye Mhm.
eh, wixii khilaafyo jiray oo labada dal dhex maray waxaa lagu heshiiyey in maaragtay maxaa la yidhahdaa la iska ilaawo oo lagu soo celiyo maxaa la yidhahdaa xiriirka caadi lagu soo celiyo oo arrinta maxkamadduna aysan saameyn eh, xiriirkeena aysan si si eh, negative ama si si dhiba aysan u saameyn sidaas ayaa eh, lagu heshiiyey labada madaxweyne saacado badan bay isla joogeen marka laba saac oo wax kastay ka sheekeysan karaan soomaaliya ku saabsan ama adduunka ku saabsan ama de- g- eh, gobolka ku saabsan waxaase kuu sheegay waxaa lagu lagu wada heshiiyey iyo waxa laga wada hadlay iyo iyo go-aanka la gaaray aad baad mahadsan tahay wasiir waa mudan tahay jamaal